gabagabadii gunaanadkii waan dhadhownahay waan dhamaystirana insha allah camde sheekh maxamed rashiid oo aad iyo aad baan kuu salaamayaa doctor aad baan kuu salaamayaa su-aashaan qaba ee ah inaan ku weydiiyo waxa weeye horta male maqlayaa
si fiican
ethoobia markaan iminka eegno qoomiyad qoomiyadaha ethoobiya degan qoomiyadda ka talisaa waa qoomiyad aad aad marka loo eego qoomiyadda soomaalida kililka degtan ama deega ama dhulka ogaadinaya degtaa waa qoomiyad aada uga yar nimankaas iyagoo intaas aan ognahay leeg bay waxay ku fekereen inay ethoobiya oo toddobaatan milyan oo qoomi qof ku nool yihiin inay intay dagaal oo jabhadeeyaan ay qabsadaan oo ay xukumaan orf iyada ma ku fikirteen marna inay intay ethoobiya jabhadayso oy kililkano keliya raadinayso ay dhaafto oy ethoobiya kor ka qabsato kadib markaa hadday doonto kililkeeda ama dowladda deegaankeeda ay goosato oo laakiin ethoobiya kor ay ka qabsato sababtoo ah dee tiglega waxaan aragnaa iyagoo ka yar dadka soomaalida ku nool ethoobiya inay u bareereen inay qabsadaan oo hankaa iyo fikirkaa yeesheen laga yaabaa ololf inay barnaamijkaas oo kale ay keensato waana ka baxay
waa run horta soomaalida ka badan tigreyga oo xataa staticska hadda iyaga tigreegiihi ay sameeyeen markay iyagu isbuunbuuniyeen oo ay issaddex iyo afar jibbaareen waxay isku sheegeen in ay yihiin boqolkiiba lixba baleeshinka waxa etoobiya loo yaqaano waa hadda tirakoobta iyagu ay samaysteen oo iyagu way isa saddex jibbaareen soomaalidana iyada oo la yaraynayo oo la baabiinayo waxay ku sheegeen boqolkiiba lix dhibic shan lix iyo badh milyan bay ku sheegeen i mean lix dhibic shan boqolkiiba populationka ku nool etoobiya iyo waxa ay gumaysato marka waa xaggay inay soomaalidu aada uga badan tahay tigreega laakiin dadkoodu sida uu isu raacay ee ay isu diyaariyeen dadkeennu isuma ayna raacin oo isuma ayna diyaarinin oo cudurkii soomaalida ee baabi'iyey iyo balaayaa dhex gashay halganka ma ayna wada gelin waana haddana kuwa waddankii u dhashay ee meeshan su-aalaha iga weydiinayaad ka garanaysaa ee aad mooddo inay martida ka yihiin carradoodii iyo dhaalkoodii ood mooddo iyagu goobanimadan iyo goobannimo doonnimadan iyo loolankan inayna lu kulahayn oo odhanaya oo alef maxay samayn doontaa iyo wax lamida marka dadku ma abaabulla ma diyaarsana sida ay tigreegu isu diyaariyeen taasi waa caqabadna hor taalla laakiin fikir ahaan hadda hadalkaygu meesha uu daaranaa sidaa unbuuba ahaa waayo mar walba waxaan hadalkaiga idin lahaa qowmiyadahan waxaanu isu garabsanaynaa adisababa inaan tigreega ka wada tuurno xukunka inay iyagu ka tuuraan kuma gargaarayne inaan ka wada tuuranu adisababa wada taganu wada soconnaa waayo halkaas inaanu gaadhno la-aanteed ayaa katarintanada ma helayno mar walba kii adisababa taag taga isagoo keliya isagoo oo caalamku soo gargaaray oo lasoo baawargareeyey unbuu nagu soo noqon jiray marka cid dambe oonu adisababa tegiddeeda aanu uga hadhaynaa ma jirto meeshaas ayaana loogu talin waxaan etoobiya la yidhaahdo ama ha la gumaysto sidanada ama etoobiyaannimo ha sheegtaan sida amxaarada iyo oromada qaarkeed meeshaa unbaa laguna tashan lagu wixii la yeeli lahaana ee lays odhan nin walbana wixiisa uu gaar u noqon sharciyan baana markaa sidaa ama loogu guyo ama ay katarintu ay ku iman